halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo kow iyo soddonka mitroband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim waa isniin lixda bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacaddeena saakii caalamka waxaa wadajir halka idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida malaayiin qof oo muslimiina oo maanta ay u bilaabatay bisha barakaysan ee ramadaan wax badan ayay ku kala duwan yihiin ramadaanta soomaaliya inta saacadaha markii loo fiiriyo masaajidyada tiraha badan leh ee ku yaala soomaaliya nolosha soomaaliya taalo aad iyo aad oo kala duwan yihiin wakhtiga waa dheeraya waa run
waxaad dhegaysan doontaan warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan bishan barakaysan ee ramadaan iyo sida madaxda caalamku ay u soo dhoweeyeen
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka jubbaland iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
in ka badan hal bilyan iyo lix boqol oo milyan oo muslimiin ah ayaa maanta ay u bilaabatay bisha barakaysan ee ramadaan ramadaan oo ah bisha sagaalaad ee taariikhda hijiriyada ee islaamka ayaa ka mid ah shanta tiir ee ay ku qotonto diinta islaamka waa bishii uu qur-aanka kariimka uu ku soo degay nebi moxamed nabadgelin xariis korkiisa ha ahaatee qarnigii toddobaad waxaana muslimiintu ay ku ogaan soonka bishan iyagoo ka taga cunista cabitaanka iyo galmada laga bilaabo marka waaga dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacdo dalkan maraykanka muslimiin lagu qiyaasay saddex milyan iyo laba boqol oo qof ayaa bishan soomaya inkastoo ay tiro aad u yar yihiin marka loo eego tirada guud ee shacabka maraykanka oo ah saddex boqol toddoba iyo labaatan milyan oo qof qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ee reer galbeedka ayaa ku soo dhoweeyey bishan hambalyo ay u dirayaan muslimiinta iyo iyagoo cambaareeyey falalka islaam nacaybka ah ee waayadan dambe ku soo kordhayay dalalka reer galbeedka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu boqolkiiba boqol ku taageersan yahay israel inay muwaadiniinteeda ka difaacato weerarada gantaalada ee kaga imanaya dhinaca falastiiniyiinta hadalkan waxa uu yimid iyadoo gantaalo kasoo dhacay dhinaca falastiiniyiinta iyo duqeymo ay israel kaga jawaabtay ay ku dhinteen afar qof oo israa'iiliyiina oo rayda iyo ugu yaraan labaatan falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii lasoo dhaafay israa'iiliyiinta dhinta ayaa noqonaya rayidkii ugu horeeya ee ay wax kasoo gaaraan iska hor imaadyada labada dhinac ku dhex maraya xuduudda dadka reer qasuub falalka argagixiso ee ka dhankaha israa'el waxaad ka faa'iidaysaan oo aan dhibaato ahayn ma jiraan rabshadaha joojiya oo nabadda ka shaqeeya sidaasi waxaa fariin uu soo dhiga twitter-ka ku sheegay madaxweynaha maraykanka donald trump axaddii shalay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa amray ciidamadiisa inay duqeymo xoogan ku qaadaan baro uu ururka xamaas ku leeyahay marinka khaza duqeymahaasi oo noqday kuwii ugu dhimashada badnaa oo ka dhasha iska hor imaadka labada dhinac ku dhex maraya xuduudda muddo shan sannadood ah falastiiniyiinta dhintay waxaa ku jira gabar afariyo toban sano jir ah iyo habaryarteed oo ku dhintay sida ay xamaas sheegtay duqeymaha israa'el falastiiniyiinta ayaa in ka badan lix boqol oo gantaal ku weeraray israa'el ilaa iyo jimcihii iyadoo israa'iilna ay kaga jawaabtay duqeymo aargudasho ah oo ay la beegsatay ilaa iyo laba boqol iyo lixdan bartilmaameed oo ay xamaas ku leedahay gudaha khaza
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen maanta waa maalintii ugu horreysay ee bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka malaayiin qof oo muslimiina oo dunida ku nool ayaa sooman sanad walba marka ay bilaabato bisha ramadaan qaar ka mid ah dowladaha iyo madaxda dunida ayaa soo saara fariimo ay ku soo dhoweynayaan oo ay ugu hambalyeynayaan dadka muslimiinta ah bishan ku qaaliga ah falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa qaar ka mid ah fariimahaasi oo ilaa iyo xalay ay soo gaarayeen ama ay soo saarayeen madaxda iyo dowlado iyo weliba shakhsiyaad magac ku leh dunida
bishan barakaysan ee ramadaan oo maanta kow ah ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan uun uu dhacay weerarkii argagixiso ee lagu dilay kontonka qof masaajiddo ku yaala dalka new zealand waxay taasi soo jiidatay dareenka madax badan oo dunida ah waxaana ay noqotay mid aan la dafiri karin sida ay dunidu ugu sii xoogaysanaysa islaam nacaybka sida ay sheegeen madax badan oo dunida ah waxaa aad loo adkeeyey ammaanka goobaha cibaadada ee dunida gaar ahaana wadamada reer galbeedka haddaba bishan barakaysan ee ramadaan waxaa ka hambaliyeeyey madax kala duwan siyaasiyiin dad caana iyo weliba kooxaha kala duwan ee ciyaaraha madaxweynaha maraykanka donald trump oo qoraal uu soo saaray lagu daabacay bogga aqalka cad ayaa waxa ugu hambaliyeeyey muslimiinta dunida isagoo sheegay in bishan oo ah bisha uu soo degay qur-aanka ay tahay bil dib loo milicsado nimcooyinka rabbi islamarkaana la adkeeyo wadajirka iyo allabariga sidoo kale waxa uu ku sheegay qoraalkaasi in bishan ay dadka muslimiinta ay akhriyaan suuradaha qur-aanka sidoo kalena ay bixiyaan sadaqo iyo weliba kaalmada dadka baahan waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisaba ay hambalyo u diriyaan muslimiinta dunida gaar ahaana muslimiinta maraykanka sidoo kale ra-iisul wasaaraha kanada ayaa fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka waxa uu ku sheegay
asalaamu calaykum today muslims in canada and around the world mark the start of ramadan families and friends will gather to pray together and fast during the daytime and break their fast in the evening at iftars around the globe
nabad iyo naxariis korkiinna ha ahaato muslimiinta kanada iyo dunidaba maanta waxa ay bilaabayaan soonka bisha ramadaan qoysaska iyo saaxiibada waxa ay isugu imaan doonaan si ay u wada afuraan u wada dukadaan una ducaystaan xilliga afurka ramadaanku waxa uu qiimeeyaa muhiimadda ay islaamka u leedahay sadaqada iyo naxariista waxayna xusuusinaysaa inaan dadka baahan kaalmayno nafteennana ka hormarinno bishan iyo sannadkuba waxay u ahayd muslimiin badan mid aad u adag waxaa soo maray oo ay bulshadeennu wajahday nacayb loo qabo muslimiinta iyo rabshado iyo falal kale oo aan dunideenna sal ku lahayn waannu u istaagi doonnaa oo ka hortegi doonnaa islaam nacaybka waxaana ugu yeeri doonnaa waxa ay dhabtii tahay waxaan u istaagi doonnaa dhammaanteen kana shaqayn doonnaa in qof welibaahi si xorah uu diintiisa ugu dhaqmo una cibaadaysto maalin walba muslimiinta kanada waxa ay ka shaqaynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen kanada wanaagsan safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray muslimiinta gaar ahaana soomaalida
nabad iyo naxariis korkiinna ha ahaato sirta bisha ramadaan waa mid ku salaysan allabari iyo dibu eegis wixii na soo maray waxaana ay nagu dhiirigelinaysaa in mid kasta oo naga mid ahi aanu noqonno dad wanaagsan iyo in la ixtiraamo mabaadi'da nabadda cadaaladda sinaanta iyo naxariis loo fidiyo bani'aadamka kale anigoo ku hadlaya magaca dadka maraykanka iyo safaaradeennaba waxaannu garab taagannahay dadka iyo qaranka soomaaliyeed oo aynu ka wada shaqaynaynaa sidii loo abuuri lahaa mustaqbal wanaagsan waxaannu idinku ducaynaynaa in naxariista bishan ay idin gaarto nabadna kula raaxaysta bishan barakaysan soonkiinnana kula aqbalo dalka britanna ra-iisul wasaaraha wadankaasi teresa may ayaa barteeda twitter-ka waxay hambalyo ugu dirtay muslimiinta dunida gaar ahaana kuwa britain sidoo kale jeremy corbin oo madax u ah xisbiga shaqaalaha ee dalka britain ayaa isna waxa uu ka hadlay culeysyada sanadkan soo maray muslimiinta isagoo sheegay inuu markhaati ka yahay sida ay muslimiinta u caawiyaan bulshada
iyadoo ay bilaabatay bishii barakaysneed ee ramadaan waxaannu u rajaynaynaa dhammaan bulshada muslimiinta ramadaan wanaagsan ramadaanka waa bil cibaado oo sawir ka bixinaysa islaamka oo dadku isku yimaadaan waxna isa siiyaan waxaan sannad walba arkaa wanaagga bishan waxaan aragnay masaajidda oo albaabada u furay si ay u martigeliyaan dadkii degganaa greenfield towers markii ay gubatay waxaan arkaa iyagoo caawinaya dadka guryola'aanta ah bishan ramadaan waxaan si gaara u xusuusanaynaa dadkii naftooda ku waayey falalkii argagixisada lahaa ee islaam nacaybka gaar ahaan kii ka dhacay chris george ee new zealand halkan britain waxaa kordhay falalka muslim nacaybka ah waxaan aragnay masaajiddo dhibaato loo geystay bulshaduse waa ay diidday in la kala qaybiyo wayna midaysan yihiin
dhinaca kalena siyaasiyiinta dalkan maraykanka ayaa iyana ka hambaliyeeyey bisha ramadaan waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wakiilada nancy belosi meeyarka new york bill de balacio gobernatoraha michigan oo ay degan yihiin muslimiin badan joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka haddana ah musharaxa madaxtinimada iyo barni sandres kamala haris iyo wakiilo dhowr ah oo ka mida labada aqal ee koongareeska dalkan maraykanka iyo siyaasiyiin kaleba sidoo kale senatarka gobolka virginia tim kain ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay bishan barakaysan ee ramadaan ee hambalyadana u diray dadka muslimiinta ah sidoo kalena dark for oo ah meeyarka magaalada toronto ayaa isna fariin u diray muslimiinta gobolkiisa inta badan musharaxiinta madaxtinimada maraykanka ee doorashada soo socota ayaa boggooda gaarkaa waxay soo dhigeen fariimo kala duwan oo ay ugu hambalyeynayaan muslimiinta dunida gaar ahaana kuwa maraykanka bisha ramadaan dhinaca isboortiga haddii aanu eegnana waxaa bogagooda gaarkaa soo dhiga fariimaha ramadaanka ee hambalyada kooxaha liverpool man united real madrid man city iyo kooxo badan muslimiinta ku nool dunida reer galbeedka ayaa soomaya saacado badan dalkan maraykankana lix iyo toban saacadood ayay muslimiintu soomi doonaan aad baad umahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay dhinaca kalena muslimiinta kanada ayaa colaado waxay soomi doonaan saacado kala duwan laakiin faraqa ma ahan wakhtiga oo keliya gaar ahaana marka la eego dadka muhaajiriinta muslimiinta soomaalida oo ay ka mid tahay ee waxaa jira waxyaabo kale oo ay ku kala duwan yihiin in ay dalalkooda ay ku soomaan iyo inay qurbaha ku soomaan qaar ka mida soomaalida ku nool toronto ayaa waxaa la hadlay waryaheena xuseen nuur xaaji warbixintan ayuuna nooga soo diray kanada waxay ka mid tahay dalalka laga soomo saacado aad u tiro badan marka loo barbardhigo soomaaliya magaaladan toronto waxaa ku nool soomaalida ugu badan dalkan kanada waxay isugu hambalyeynayaan curashada bisha barakeysan ee ramadaan balse badankood waxay qabaan inuu jiro kala duwanaansho aad u weyn marka qofka uu ku soomayo soomaaliya ama dalalka kale ee islaamka iyo dalkan kanada oo ay ku nool yihiin asalaamu calaykum magaceyga waa cabdikariin xuseen maxamed wax badan ayay ku kala duwan yihiin ramadaanta soomaaliya inta saacadaha markii loo fiiriyo masaajidyada tiraha badanle ee ku yaalla soomaaliya nolosha soomaaliya taalo aad iyo aad oo kala duwan yihiin wakhtiga waa dheeraya waa run xili kulaalay kusoo aadaa waa run saacadaha soomaaliya laga afuro iyo saacadaha meeshan aad iyo aad ay u kala badan yihiin marka waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin bismillaah magacay waa axmed maxamed aadan haddii aan ka hadlo su-aasha ay weydiisay runtii farqi ayaa u dhexeeya aada weyn marka la fiiriyo soomaaliya iyo halkan waddankeena soomaaliya boqol kiiba boqol waa dal muslim ah gabdhaha ay wada xijaaban yihiin runtii waxaad dareemaysaa in bil ramadaan ay tahay laakiin markaan ka hadleyno halkan canada runtii farqi baa udhexeeya oo meeshaan maba dareemaysidba xitaa inay tahay ramadaan oo magaalada waxaa arkaysaa adigoo ramadaan ay tahay oo aad sooman tahay oo magaaladii laga yaba ama gaarina ku wada ama aad lugeynayso ama bas aad saaran tahay waxaa laga yaba in dad qaawan gabdho sidoo kale waxyaaba badan arkayso runtii aad iyo aad bay ukala fiican sidoo kale saacadaha marka laga hadlayo aad bay ukala fog yihiin oo like inta waxaan hadda soonaa mararka qaar sixteen hours ilaa seventeen geediyo aadan xareed in muddo ah ayay ku noolay dalkan kanada waxay tilmaantay in halkan aanan laga dareemin inay tahay bilson si la mid a markii la joogay soomaaliya waxay ku kala duwan yihiin soomaaliya hor saacdaheeda waa way yaryihiin laba iyo toban saaca la afuraa inta laaka waxay kuu qaadanaysaa afar iyo toban saacadood soomaaliya muxuu ahaa boqol kiiba boqol muslim waaye waxaad dareemaysaa caruurtii iyo maxaa la dhahay soonkii iyo faamilkuna isku imaanayo oo inta laakiin wax faamil isku imaanaya maba jirto nin kasta wuxuu cararayaa shaqo dad badanoo waxaa jirtay dhiyar soddon sano maxaa ku afuraayo shaqada ama guri marka maba la dareemayo soonka inuu soon yahayba wax dareemaya ma jirto laakiin soomaaliya waxaad dareemaysaa dadkii masaakiinta yaad wax siinaysaa dadkiiyaa guri isugu imaan lagu afuraaya marka waxyaalo badan ayay ku kala badan yihiin intii xagga dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa sanadahan dambe soo gaarayay dalkan kanada kuwaasoo badankood aanan qoys u joogin halkan waxay ii sheegeen inaysan sahlanayn soonka marka la joogo halkan waa kan mawliid bayow kanada iyo soomaaliya waxaa ku kala duwan yahay wakhtiga aadaanka oo aan laga maqlayn halkan dadka oo ku afuraya saacad waxaa kaloo ku kala duwan yihin hoteeladii oo iska furno halkan oo aadan dareemeyn inay ramadaan tahay halka soomaaliyana ay hoteelada badankooda xiran yihiin maqaayadaha oo aadan dareemeynin micnaha in ay tahay bil ramadaan aad caadi u fahmayso wallaahi aaday u xanuun badan tahay waayo badanaa dhalinyarada waxay ku afuraan goobaha shaqada qofbaa isagoo wadda ku jiro afuraya qofbaa isagoo shaqada joogo afuraya ama xafiisa joogo ama meesha doona ha noqoto qofba siba micnaha ay halkan ku saameynaysaa halka soomaaliyana qoyska dhan inuu meel iskugu yimaado hal meel ay micnaha ku wada afuri jireen taasoo aad dareemaysa in micnaha ay tahay bil ramadaan inkastoo ay jiraan kala duwanaanshiyahaasoo dhan haddana dadka muslimiinta ee ku nool dalkan ayaa ah kuwa u diyaar garooba ka faa'iidaysiga bishan barakaysan ee ramadaan dadka qaarkoodna waxay toddobaadyo fasax ka soo qaataan shaqooyinkooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
sida taarikhyahanada islaamku ay sheegeen muslimiinta waxay bilaabeen inay soomaan bisha ramadaan qarnigii toddobaad markii nebi maxamed nabadgelye xariis korkiisa ahaatee lagu soo dejiyey qur-aanka kariimka wixii markaa ka dambeeyeyna sanad walba bishan muslimiintu waxay u ahayd mid ka mid a shanta tiir ee diinta islaamku ay ku qotonto haddaba ujeeddada loogu waajibay muslimiinta iyo inay soomaan bishan iyo xikmadda ka dambaysa ayaan weydiiyey sheekh maxamed elaye imaamka masjidu nuur ee magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcalamin wasalaatu wasalamu calaa sayidina maxamed ala sal slam walaal waad mahadsan tahay dadkana waxaan ugu hambalyeynaynaa bisha ramadaan ee inoo soo gashay ujeedada loo waajibiye dadka muslimiinta ah bisha ramadaan waa ujeedooyin aada u muhiima oo islaamku falsafe aada u qaali u ka leeyahay ilahayna subxaanahu watacaala xikam wuxuu ka leeyahay yani aada u sarreeya waayo ilaahay markuu shay nasaarayo yani waxa weeyaan cabas iyo dheeldheel uu ka nasahan yahay laabud wax kasta u nasaaray ujeedo iyo xikmad baa ku jirta xikmadda ama aan garanno ama aan wada garanno ama barhkeed aan garanne laakiin ramadaanta xikamka ilaahay uu ka leeyahay ujeedada laynoo saaray waxa weya naska qur-aanka aynoo cadeeyey axaadiista aynoo cadeysay culamada bayaamisay in badan oo kamid a in badan oo kamidana waxa laga yaaba weliba inay noo qarsoon taho caddaan doonto zamanka dambe marka waxaynu ujeedinka laga leeyahay waxa ugu horeysa taa nasku inoo sheegay qur-aanka ah ilahay uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun dadka mu'miniinta ahaw soon baa laydinku waajibiyey sida ummadihii horeba loogu waajibiyey loo saaray ujeedada la idin saarayna waxa weeyaan lacalakum tattaquun inaad cabsi ilaahay ka heshaan ood cabsi aad ka faa'iidaan ood muxuu ahaa cabsi ka heshaan taqwa inaad ka heshaan taqwadu waa maxay waxa la weydiiyey yani culamo badan baa midba wax ku macneeya lakin yani waxa ugu haboon ood qurux badnayd yan sayidina aba hurayra markii la weydiiyey la yidhi wa maxay taqwada qur-aanka kusoo noqnoqotay ee laleeyahay lacalakum tattaquun inaad cabsi heshaan waxa uu yidhi muxuu ahaa weli dariiq ninkii weydiinayay wuxuu ku yidhi ma martay weli dariiq qodxale ma martay markaasuu yihi ha maxaad samaysaa wuxuu yihi cagtaydaanu meeldayaa qodaxdan iska eegaa yani waxa weeye saasaan sameeya wuxu yihi cabsidu waa taa cabsida markaa la doonaya ina rabadaan ka faydna waa taas oo kale inaad yani meel daydo carabkaaga oo meel daydo waxaad ku hadlaysa oo meel daydo aanad afkay banaan unu hadal yani inaad adinkaaga oo meel daydo aanad hortay banaan unu socon in yani waxa weeyaan dhaqankaaga waxaad ku dhaqmayso waxaad cunayso waxaad cabis wax walba ad u meel daydo sharciga u bandhigto oo tidhahdo waxa weeyaan waxani ma banaan yahay aad samayso wixii banaan waxani sharcigu muu xaaraamayay aad ka joogsato wixii uu xaaraamayay xikamka waxaa kaloo kamid ah inay akhlaaqdeena hagaajiso waayo bishan waxa weeyaan bisha rabadaan waa bil yani cibaadaduba in kastoy akhlaaqda u timiday oo ambiyadaba loo soo diron sida akhlaaqdeena loo hagaajin lahaa waayo ummaddu waa akhlaaq inama umumu akhlaaqun maabaqeed akhlaaqun fain dahabat akhlaaqum dahabu yani waxa weyan ummaddu waa akhlaaq alagadeeda haday ummaddu xumaato ummaddu way baaba'aysaa marka waxa weyan rasushana waxaa loo soo diray inay akhlaaqdaa hagaajiyaanu rasuulkeena wuxuu lahaa sala allahu alay wasalam inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq yani waxa keliya la isoo saaray wax kale maahane akhlaaq lasoo dhisiyo la hagaajinayo saas inaan dhamaystiro akhlaaqdaa wanaagsan aan dhamaystiro marka soomku akhlaaqda fiican buu ina barayaa saas darteed ba rasuulku wuxuu lahaa ida kana soomu yowma axadikum falaa yarfus walaa yaskhab fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im oo kama qaal yani waxa weeyaan si akhlaaqda fiican soomku idiin baro haddii midkiin maalin uu sooman yahay yaanu waxa weeyaan hadallo kaftan oo kii dumarka yani kaftankii dumarka ay waxaa ku hadalin yaanu qaylin oo sida suuqa ay ku qayliyaan dadku qayladaa badan joojiya yani waxa weeyaan haddii waxaad taha qofka la dagaalamo ama ku caayo falcelisaa sameynina waxa weeyaan sabirka iyo adkeysiga iyo ku baro oo waxaa tidhahdaa inii saa'im si akhlaaqda wanaagsani ay dadka u muxuu aha u wada gaadho lakin haddii waxa weyan hadalkii xun oo dhan aad sidii ugu hadli jirtay si ka badan uga hadasho waxa weeyaan camal aad ku camal fasho hadalkaa xun ilahay danka ma laha cabitaanka iyo cunitaanka inaad deysa ilahay danka ma laha sidoo rasuulku inoo bayaamiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaajatu fi an yataca tacaama wa sharaaba ninkaan hadalka xun ee beenta iyo cantar boqoshka iyo waxaan iska daynin iyo ku camal falkiisa ilahay danka ma laha oo wuxuu ku falayaa ma jiro inuu cuntada iyo cabitaanka daayo waxaa kaloo xikamka uu ka leeyahay kamid a yani inaan dadka gaajaysan xusuusano waayo marka intaa gaajada layna tusiyey yani waa inaan ogaana dad sanadka dhan gaajada maalmahayna saacadahayna haysata ay haysataa inay jiraan waxaa kaloo xikamkiisa yani kamida aadka umuhiimkaa in layna barayo waktiga iyo inayna ku dadaalay iyo saas waxaa laleeyahay waktiga cuntada joojiya waktiga cuntada bilaaba in ixtiraam inaan waktiga ixtiraamna la barto wa garta sideen marka u qaabilaynaa soonkii mar hadduu bilowday sideen u marka qaabilaynaa weliba walaal waan sidaan uqaabilaynana waa sidii rasuulku uqaabili jiray iyo selafkuba waxaan usoo dhaweynaynaa sidii selaf iyo rasuulkuba usoo dhaweyn jireen rasuulku salawatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu usoo dhaweyn jiray bishan yani waxa weye mar markay timaado ugu bishaareyn jiray dadka wuxuu odhan jiray oo uu rasuulku lahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ataakum shahru ramadaan shahru baraka yakhshaakum allahu fiihi biraxmatih wayxutu lkhataaya yani saasuu rasuulku lahaa isagoo ugu bishaaraynaya bishii ramadaan baa idin timiday waa bil khayr leh oo waxa weya naxariista ilahay idin daboolayso oo waxa weeyaan muxuuha marka wuxuu odhan jiray ilahay wuxuu eegayaa yanduru ilaa tanafusikum fiih sidaad ugu tartantaan eed khayrka ugu tartantaan buu eegaya marka inaynu farxad iyo iskugu bishaarayn ku qaabilo siduu rasul ku qaabili jiray aan ku qaabilo sidii selaf ku qaabili jireen selafku waxay ku qaabili jireen bisha ramadaan yani sanadka dhanba waxay qeybin jireen lix bilood ay ramadaan sugayaan oy ku ducaysanayaan inuu ilaahay gaadhsiiyo iyo lix bilood ilah tii hore naga aqbal lahaayeen yani waxa weye waxaa la weydiiyey sayidina ibnu mascuud baa la weydiiyey oo la odhan jiray bisha ramadaan sideed u qaabili jirteen la yidhi wuxuu yidhi bisha ramadaan ma kana axaduna yajra an yastaqbila alhilaal wa fii qalbihi daratu xaqdin calaa akhihi lmuslim yani midkayana kuma dhiiran jirin bisha ramadaan inay usoo gasho isaga oo waxa weeyaan in yaroo calooxuma u hayo walaalkii qalbiga iyagaan baadhi jiray waan isisifayn jiray waan isnadiifin jiray waan isoo saamixi jiray saasaan ku qaabili jiray marka waxaa la doonaya inaynu sidaa ku qaabilno muxuu ahaay selafka iyo rasuulka ku qaabili jireen aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ah sheekh maxamed elaye imaamka masjid al nuur ee magaalada seattle gobolka washington ee dalka mareykanka oo qadka taleefonka magaaladaasi igu warramayay
qaar ka mida siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada jubbaland ee u sharaxan xilka madaxweynaha jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay walaac xoogan ka muujiyey gudoonka guddiga doorashada ee jubbaland gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka jubbaland xamse cabdi barre oo v o e da wareysi siiya ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan diyaargarowga doorashada madaxtinimada ee dhowaan la filayo in ay ka dhacaan maamulka jubbaland wariyaha v o e da ee nairobi qatar maxamuud xareed oo gudoomiyaha kula kulmay magaalada nairobi ayaa wuxuu ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo sida ay wax u socdaan hadda intaan hadda shaqaynayno laga soo bilaabo markii guddiga la dhaariyey waxaa weye dhowr iyo labaatan beri waxaanu hadda qorshaynay inaan marka hore dhisno cabacitiga guddiga xafiisyadii aan samayno aan diyaarinno saan u shaqayn lahayn taasaa dabcan ugu horreysa marka hadda waxaa noo bilowday oo tani ugu horreysa trainingkii ugu horreeya waxaanu nimid magaalada nairobi oo commissionka iyo secretariat uu uu leeyahayba runtii ay si wanaagsan ay uga soo qayb galeen waxaa noogu xigi doonaa haddii ilaha idhaahdo inaanu shuruucdii dejino odayaashii aanu xamar aanu kismaayo sorry isugu yeedhno si ay usoo xulaan xildhibaanadii kadibna xildhibaanada haddii la xulo waxaa ku xigi doonaa iyagu inay guddoonkii doortaan isla markaana ay madaxweynihii la doorto haddii ilaha idhahdo kulli dhammaan intaasoo dhan muddo aada u kooban ayaan ku qaban doonaa oo aan dhaafayn haddii ilaha idhahdo bisha
tusaale ahaan oo kale dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar waxay walaac ka muujinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada bal sidee ayaad usoo la soo xuli doonaa xildhibaanada cusub
waxaa horta farxad nooca inaan nairobi kula kulannay siyaasiyiin fara badan oo reer jubbaland gaar ahaan meeting ama kulan gaar ah oo waxaa jiray aan la qaadanay rag ama siyaasiyiin reer jubbaland oo runtii aada u daneynaya inay ka mid noqdaan tartamayaasha u tartamayaasha doorashada madaxweynenimo haddii lahada dhici doonta shirkaas waxaa dabcan soo qaban qaabisay beesha caalamka oo qudhood qeyb ka ahaa consens fara badan iyo su-aalo fara badan oo ay qabeenna waan uga jawaabnay ugu dambaystiina waxaanu iskula soo dhammaanay in insha allahu aanu si wada shaqeyn ah oo wanaagsan inaanu wixii hadda ka dambeeya aanu wada shaqeyno annagu waxaanu u sheegnay inaanu nahay guddi independent ah oo aan cidna si gaara ugu shaqaynaynin ujeedka nagun uu yahay inaan qabanno doorasho xori xalaala qof gaara iyo cid gaara toona aan loogu danaynaynin annaguna dee inay dad badan kasoo qayb galaan oo ay doorashada ka qayb galaan waxyaabaha oo anaga noo aan dantanada ay ka mid tahayba actually maxaa jira wax kale ma dhaqaynay annagu siyaasad baan dhaqaynaa in marka ay aan helno partners oo tartamayaal ah waxaa way wanaagsan tahay keliya waxaanu rabnaa insha allah inay iyaguna naga codsadeen inaan u dadejino shuruucdii ay ku noqon lahaayeen candidates saxa inaan u dejino kadibna insha allahu ay candidates noqdaan waanan ku heshiinay runtii meel fiican baan isla marnay marka waxay la tahay qaybaha kale ama qaybaha kale ee danaynaysa eenaan kulminna waan kulmi doonaa annagu waxaan u sheegnay inaan accessible nahay oo waqti kasta nala heli karo laakiin soo xulista xildhibaanada cusub iyo dhaarintoodaba xildhibaanada cusub iyo guddoonku waxaa la filayay inay dhacdo shan iyo tobanka bishii abriil hadda aynu soo dhaafnay goorma ayaad bilaabeysaan soo xulista baarlamaanka iyo arrimahan doorashada xilliga kama dambaysta waa goorma waa runta baarlamaanka waqti hore ayay qodob ka mida dastuurka oo ku xadidnayd xilligoodu ayay waxay ka dhigeen waxay u dhigeen in ay sii jiri doonaan oo baarlamaanku sii jiri doonaan vacuum dhacayn ilaa baarlamaanka uu ka bedelayo marka vacuum ma jira meesha marka laga fiiriyo runtii baarlamaanka weli wuu shaqeynayaa sida habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday way naga horreysay waxaa weeye waa hab maxaan ku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray marka odayaasha ayaa laisu keeni doonaa odayaasha ayaa soo xulaya haddii la yidhaahdo xildhibaanada anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteriyada iyo waxa laga doonaya shuruudaha qofka xildhibaanka ayaan deji doonaa laakiin base on waxa aan soo dejino odaygu wuxuu kasoo xulayaa beeshiisa dadkii oday waliba ciddii xildhibaanka u noqon lahayd waxaan rajaynaynaa waa runtaa shanay waa waktigu aad buu noogu yaryahay laakiin waxaan rumaysanahay inaan aan qaban karno xilligaas inala dhaafayn haddii la yidhahdo qaabka odayaasha dhaqanka ay kusoo xulayaan waxaa laisla dhexmarayaa in odaygu ama beel kasto ay saddex qof keenayso kadibna hal qof lagala dhex bixi doonaa ma sidaasba waa systemkii hore ee jubbaland markii horeba ay ku yimaadeen xildhibaanadu noocaas ayuu ahaa dabcan baarlamaanku ma aysan system kale ka dhigin kii unbay haddana dib u ansixiyeen laakiin dadka tartamaya siyaasiyiinta walaac bay ka muujinayaan oo waxay leeyihiin midkii la raba ayaa lagala soo baxaya kadibna halkaasi kalsooni darra ayay ka muujinayaan yaa kala soo baxay way su-aashu guddigaa kala soo baxaya marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn waataan kuu sheegayay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan maamulku kalama soo baxayo cid kalena kalama soo baxayso saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa waa isku beel midna xisbi gaara kama tirsana cid gaara oo maaragtay annaga iyo favor gaara oon ku haysana ma jiro annagoo jubbaland danteeda ka fiirinayna waxaanu eegi doonaa haddii la yidhahdo yaa yaa yaa ku habboon saddexdaas marka dee nasiib waa jiraa kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdibare wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayuu u warameeyey hayo colaad mid ka mid a qasiidooyinka aan ramadaanka ugu talagalnay qasiidada ugu horeysa dabcan bish maalin ramadaan aan sii dila noqonaysaa marin cali muudey codkeeda baxsan allah u naxariistee la dhegeysta
codka macaan ee maryan cali muudde ee banaxaristiitan ha ka waraabiyeen idaacaddeennii aroornimo ayuu gebagabo u ahaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaanoo idaacadda idiin daadaheynayna iyo farsamadii ilyaas gabayaahu dhammaanteen waxaanu idin leenahay ramadaan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.